afka soomaaliga ee a w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhageystayaasheenna sharafta leh oo kusoo dhawaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinaya cigaal kadib waxaa inoo raacayaa cashir inooga imanaya bugga nolosha oo inoo soo jeedinaya deeqow daadiyaha barnaamijka maanta waa anigu waa ismahan waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aanu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heeso dhigihiina u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaan idiin rajeynaynaa dhegaysi wacan halka aad nagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan nala soo xiriira cinwaankayga dib ayaan idinkaga sheegi doonaa balse intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad kusoo dhawaataan heestan caafimaadka waa mid qiimo weyn ule nolosha guud ee dadka waxaanan kuu rajeynaynaa amase idiin rajeynaynaa inaad barnaamijkaas ka korsataan waxyaabo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya cigaal balse marka hore aynu dhegeysano heestan soo socota
sheerada waa liciifnimo ku timid derbiyada murqaha tan iyada ah waxa ay oggolaataa in unug ama qayb ka mid ah jidhka uu soo galo ama uu soo gudbo qayb kale oo jidhka ah daldaloolada jidhka oo dhan waxaa celiya laf ama muruq tan iyada ah waxa ay ilaalisaa unugga ku jira halkaa unugyadan waxa ay qabtaan shaqo khaas ah waxayna u baahan yihiin ilaalin khaas ah sababtaasna weeye sababta ay ugu soocan yihiin qaybaha kale ee jidhka unugyada jidhkaaga oo dhan haddii ay ku jiraan hal meel waxaa dhici lahaa wareer ishaada way dhumi lahayd sambabkaaduna ma nafsan kareen habka jidhkaaga loo sameeyey xigmad badan ayaa ku jirta maxaa keena sheelada tan koowaad qaar waxa ay ka yimaadaan marka lafta haysa sheelada uu ku dhaco amlikaas halkaasoo uu ku xidhan yahay lafta naafsa ayaa dhexeeya iyada iyo murqaha tan labaad naagta marka ay umulayso waxaa soo gaari kara dhaawac jiidmada awgeed jiidmada caloosha qufaca iyo culays qaadidda faraha badan ayaa waxa ay keeni karaan sheelada waxaa laga yaabaa in murqaha aanay lahayn xoog sidaa ah oo celiya sheelada tan saddexaad buurnida haddii aad aad u buuran tahay baruurtii ayaa waxa ay soo geli kartaa duleelada jidhka iyada oo abuuraysa culays iyo cuf tan afaraad cunto xumida ayaa iyana keeni karta tan shanaad waxaa kale oo ay ka imaan kartaa adiga oo lagu qalay oo dhaawicii uusan si fiican u bogsan miyaa qof lagu eedayn karaa sababta uu u helay sheelada cid kasta ayay ku dhici kartaa haddii aanay iska ilaalin iyaga oo raacaya tusmooyinkii aynu soo sheegnay marka uu qofku da' noqonayo unugyadiisii waxa ay noqonayaan daciif sheeladuna waa wax iska caadi marka qofku gaaro lixdan jir runtii marka uu afartan dhaafo dad badan ayuu cudurkani haleelay cunto xumi awgeed laga yaabaa sheelada ugu hore ee aad isku aragtid in ay tahay tan xudunta tan waxa ay laciifinayn uu keentaa murqaha carruurta way ku dhalan karaan sheelada noocan ah iyo xitaa dadka waaweyn haweenta marka ay umalaysay ay murqaheeda xudunta aad u jiidmeen iyana wuu ku dhici karaa jiidmadda marka uu cunugu dhalanaya way sii kordhisaa kuwa qaar waxaa buro kaga taallaa xulusta buradaasoo inta ay biyaysato soo jiida murqaha maxaa ku dhaca sheelada xudunta marka uu cunug ooyo marka uu qofka weyn daacoonayo ama wakhtiga umulaadda ayaa waxaa qayb jidhka ka mid ah waxaa xoog loogu soo saari karaa qayb kale dhexdeeda haddii duleelku aad u weyn yahay dhib aad ah dhici maayo haddii calooshu duleelka ku xirmaato oo dib u laaban weyso dibadda ayay u soo baxaysaa qalniin ayaa ka samayn karaa si duleelka muruqa loo daboolo tani iyada ah suurtagal ma ahayn muddo hadda laga joogo laba sano laba sano intaan la gaarin meeshan iyada ayaa iskeeda isaga xirmaysa laakiin haddii taa dhici weydo waa in aad dhakhtar aragtaa iska ilaali daaca qurunka adiga oo markaa cunaysid cunto leh qub sida khudradda cagaarka digirta iyo haruurka biyo badan cab oohinta waxa ay culays saaraysaa sheelada arag dhakhtarkaaga waxaana laga yaabaa in uu kugu waaniyo qalniin
sidaan hore baa idiinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay geli kartaa khatar waxaan filayaa inaad buuxdeen kana faa-iideysateen waxyaalo fara badan haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan tala iyo tusaale khuseeya fadlan nala soo xiriira cinwaanka iyaguna waxa weeyaan codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afartan iyo labo labaatan iyo todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan
hadaynan isaynay mid ureesinaya
waxaa hubaa laha inaad ka heshiin heestaas haddana kusoo dhawaada cashirkii xiisaha lahaa ee nooga imanayay kitaabka nolosha quduuska cashirkeena maanta waxay noo soo jeedinaya deeqow balse marka hore aynu dhegaysanno qhasiidadan ilaah ammaanka ah ee soo socota
xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay digaciise mati xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay digaciise mati shaydan wanacaya shaydan wanacaya shaydan wanacaya digaciise mati shaydan wanacaya shaydan wanacaya shaydan wanacaya digaciise mati waan jecelahay waan aamanayaa waan weylinayaa igacise mati waan aaminayaa waan sarraysinayaa waan aqbalayaa igacise mati xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay igacise mati xoog buu leeyahay xoog buu leeyahay
dhegaystayaal kusoo dhowaada casharkeennii maanta waxaan gelaynaa qayb kale taasoo ah cutubka sagaal ilaa kow iyo toban waxaanu arkaynaa wax ku saabsan ee waddanka ilaah misna doorashada uu doortay ilaah dadkiisa taasoon ka baranayna wax ku saabsan reer been israa'iil aayadaha kow ilaa shan waxaanu arkaynaa wax ku saabsan caradii bawlos misna waxa asaga ka qalbi jibiyey waayo intuu wax sii barayay ee ku saabsan ciise masiix sare kan ka sare kacay kuwii dhintay waxyaalo badan ayuu soo maray oo dhibaatooyin ah inkaas oo saas tahay markuu rooma uu joogay ma aan arkin wax dhibaato saas u sii weyn laakiin wacdigiis waxaan arkin siduu si wanaagsan ugu socday laakiin bal aayadaha aayadda koowaad ee cutubka sagaalaad ee rooma ilaa shan aan akhrinno si aan u aragno waxyaalaha uu ka murugooday bawlos runtan ku sheegayaa masiixa oo been sheegi maayo qalbigayguna maraq buu iigu furayaa ruuxu quduuska in aqlooxumo weyn iyo xanuun aan u joogsanaynin ay ku jiraan qalbigayga waayo waxaan jeclaan lahaa inaan aniga qudhaydu ka inkaarnaado masiixa walaalahay aawadood oo ah xigaalkayga aanu isugu jirka nahay kuwa ah reer binu israa'iil oo leh carruur ka dhigadda iyo ammaanta iyo axdiyada iyo sharciga si- sintiisa iyo ujegidda ilaah iyo ballamada kuwa awowyaasha leh oo xagga jirka masiixu ka yimid iyaga kan wax walba ka sarreeya oo ah ilaah ammaanta leh weligiis aamiin dhegaystayaal meeshaanu waxaanu ku aragnay inuu bawlos ka fikiray waxyaalo ku saabsan reer binu israa'iil aad i aad markuu ugu fikirayna waxaanu arkaynaa bawlos waa u tiraanyooday reer binu israa'iil rumaysa darradoodii waayo wuu ogaa ilaa bilowgii inay ahaayeen dadka uu ilaah doortay ee ma aragtay waddan idil ay ahaayeen sidaa daraaddeed wuxuu aad ugu murugooday sidii isla markiiba haddana ay maaragtay ilaah ugu gefeen sidaa daraaddeed adduunku maanta dad badan baa ku jira sidii reer binu israa'iil uu ilaah u doortay dad badan baa la doortay laakiin way adag tahay inaannu aragno dad badan oo daacad noqdo sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay runtaan ku sheegayaa masiixa oo been sheegi maayo qalbigayguna marag buu iigu furayaa ruuxa quduuska dhegaystayaal haddii aan wacdinayno kan aan ku wacdinayno hadduu yahay kan aan aaminsannahay oo ruuxayna beddelay qalbigayna beddelay noloshayna beddelay oo naga duway jidka xaqdarrada ee carada ilaah laga helo oona nagu duway jidka xaqnimada ilaah taas oona ka fogaanayno carada ilaah waayo carada ilaah waxay ku imaataa xaqdarrada oo waxyaalaha siduu ilaah looga baahanya aan loo suubinaynin waayo maalinta xukun markuu yimaado ilaah wuu kala sooci doonaa idaha iyo ericadka waayo idaha iyo ericadka iskuma noolaadaan haddii isku nool yihiinna waa in muddo ah laakiin waxaa la gaari doonaa waqti oo kulligood la kala sooci doono ooyna kala baxayaan sida daraaddeed waxaannu arkaynaa inkastoon adduunku ku nool nahay kulligayn waa isku wada dhex nool nahay waayo xukunku wuxuu ka imaadaa xagga ilaah annaga noolama qaato inaannu xukunno waayo naftayn waa nala xukumi doonaa yuhuuddu aad iyo aad wax bay u xukumi jireen waayo sharciga bay haysteen sharcigayna ku fiirin jireen waxyaalaha qaladka ah laakiin waxay ahayd kuwa aan sharciga haysanin inay ayaga maraha qaar ay ka saxsanaayeen ayaga sharciga haystay waayo wixii ay dadka ka xukumaayeen ayay ayaga la isku xukumayeen waayo dadku way xukumaan kumana dhaqdaan waxyaalaha ay dadku xukumayaan sidaa daraaddeed aayadda labaad waxaan aragnay in caloolxumo weyn iyo xanuun aynu u joogsanaynin ayay ku qudhaydu ka inkaarnaado masiixa walaalahay awadood oo ah oo ah xiqaalkayga aanu isku jirka nahay dhegaystayaal bawlos hataa waalidkiisa iyo dadkiisa iyo walaalihiisa ayuu u waayey ciise masiix daraaddiis waayo isla maantana taas way dhacdaa iimaanku ma gadmo iimaankuna ma aha ab hooyaday baa ku dhaqmi jirtay waan ku dhaqmayaa aabbahay baa ku dhaqmi jiray waan ku dhaqmayaa waalidkay baa ku dhaqmi jiray ayaan ugu dhaqmayaa laakiin iimaanku waa qofka shakhsiga ayuu ilaah la hadlaa oo si gooni ah waayo wakhtiga xukunku waalidka iyo carruurta iyo qof laisla xukumi doono ma jiro qof walba iskiisu ayuu xukunku u hor istaagi doonaa sidaa daraaddeed bawlos wuxuu u gefay waxyaalo badan oo adduunka ah ciise masiix daraaddiis su'aal annaga ma nahay dad maanta noloshooda u gefi kara ciise masiix daraaddiis oo waxyaalaha adduunku iska xiri karo oonu ilaah u tegi karo wakhtiga dambe waxaan baranaynaa wax ku saabsan ilaah ballamadiisa ma uu beeneeyo sidaas iyo nabadgelyo dhegaystayaal ilaah idinku barakaday
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadeena eenu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halka aad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio oo codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan nala soo xiriira cinwaanka iyaguna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubriday faarax waxaana idiin soo jeedinaya ismahan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misiyamongo intaynu markale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbiga idinla jiro